asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal jimco wanaagsanah kusoo dhowaada qodobada warka yaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ugu doorka roona wafdi horudhac u ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo maanta gaaray degmada waajid ee gobolka bakoola wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed soomaaliya oo la kulmay hay-ado ka shaqeeya diinta iyo caawinta dadka tabaalaysan jenaraal odawaa yuusuf raage oo war ka soo saaray qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wasiiru dowlaha ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay kulan u qabsoomay ururka ganacsiga dunida wasiirka warfaafinta iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka qayb galay munaasabada lagu daafurayay wargeys bille ah kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar oo la kulantay ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobada ugu doorka roon dadka reer iiraan oo u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka madaxtinimo ee dalkasi iiraan moxamedu buhaari madaxweynaha nigeria oo ku baaqay dagaal ka dhan ah booko xaraam waa habeennimo jimcaha dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha lixaad sanadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka dhulka iyo ciirka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada waajid ee gobolka bokoola wafdi horudhac u ah madaxweyne lafta gareer madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta een gaaray degmada waajid ee gobolka bokool wafdigaasi ayaa waxaa hogaaminayay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada waajid ku soo dhoweeyey guddoomiyaha degmadaasi waajid intaasi kadib safarka wafdigaasi en waxaa ka warbixiyey wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan eelay
ilaahay qafuur raaxiimka inka mahadnagaan way hadeernay degmada weejid anoo ha ku bannay raabta caasimaddii kumeel gaarkeed baydhabo way salaamay guddoomiyaha degmada golaha deegaanka dhammaantiyo ku-xigeenka ururada haweenka culamaa udiinka dhallinyarada bahda saxaafadda saaxiibaday wasiirada niilajara xildhibaanada dowladda koonfur galbeed oo wafdiga qayb ku haay saraakiil la ciidanka qaybo joshalduwan oo saaxiibadan etoobiya ayiin hooba ciidamada xooga ayiin iyo hoo daraawiishta ayiin iyo dhammaanada laamo shalduwan oo nabad sugid haato dhammaan salaamaan mayka salaamaan salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaam eed iyo eed iyo eeda farxad ninkata inuuna geeka hadirna beledkaana weejid ka faraxsana saddex nin dhawaay qaybo shal duwan oo dadka deegaanka ku kooba eedeeda aan ka mahadnagaan sida simbala dareertaan deegaanka hordhaan walilinka dhisay golo deegaan nasiiba aan waaladayniyo helaan golo deegaan oo si qurux badan liin dhakeey koontada haweenkan inta badan haween badan ha galay eeda iyo eeda aan ka farxagna inaynu geeka hadeerna insha allahu tacaala walay hordhaacngeennaa wefdo ballaaran oo maalmoo hadareer hadeeri doona beledkun weejid insha allahu tacaala wefdigaas ballaaran yaa hordhaacngeenna ilaahay idin jeey insha allah reer weeji sidiilka gordaayo isi ku badan yaa ku fili doogna insha allah
wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada waajid ku soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada waajid maxamed yariiso iyo dadweyne aada u tiro badan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa horey booqasho ugu tegay degmada waajid iyadoona ay booqashadan ay noqonayso in tii labaad ee uu ku tago degmada waajid ee gobolka bokool wasaaradda wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa la kulmay hay-ado ka shaqeeya diinta iyo caawinta dadka tabaalaysan ee danyarta wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane saalax shariif sayid cali ayaa kulamo muhiim ah la qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha turkiga ee ka shaqeeya arrimaha diinta iyo caawinta dadka tabaalaysan ee ku nool soomaaliya wasiirka ayaa kala hadlay mas-uuliyiinta hay-adaasi sidii ay gacan ay uga geysan lahaayeen dadka ena danta yar ee ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wasiir saalax shariif sayid cali ayaa kala hadlay hay-adaha iyo mas-uuliyiinta kale ee uu la kulmay arrimo badan oo la xiriira diinta iyo caawinaadda isagoona xusay in dhowaan koonfur galbeed soomaaliya ay soo gaari doonaan mas-uuliyiin een wasaaraddaasi een wax badan een kala qaban doona arrimaha diinta iyo arrimo kale taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay saldhig ciidan dowlad ciidanka dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay een bannaanka hore saldhig ay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku leeyihiin deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe lama soo sheegin wax khasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugnaa ha yeeshee waxaa dhaawacyo en ka soo gaaray ilaa iyo afar askari oo ka mid ahaa ilaalada en saldhigaasi ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in ciidamada oo haystay xogta qaraxaasi een kuna jiray feejignaan dheeri ah in ay ka hortageen qorshihii ay soo maleegeen al-shabaab sida uu sheegay jenaraal odowaay ayaa intaasi raaciyay hadalkiisa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo u taagan difaaca dalka iyo diinta ay sii labanlaabayaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee bannaysay sida uu sheegay in ay xaqdarro ay ku daadiyaan dhiigga ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan u qabsoomay ururka ganacsiga adduunka wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maye ayaa maanta ka qayb galay shirkii ugu horreeyey ee dhex maraya agaasimaha guud ee dhowaan loo doortay ururka ganacsiga adduunka iyo wasiirada ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga ee wadamada qaaradda afrika shirkaasi oo ujeedkiisa ahaa sidii la isaga xog wareysan lahaa horumarinta ganacsiga afrika waxaa la ysku dhaafsaday een talooyin wax ku oola oo la xidhiira xoojinta xidhiirka ganacsiga ee dalalka dunida gaar ahaan kuwa qaaradda afrika wasiirka oo shirkaasi een ka qaybgalay islamarkaana uga qaybgalay aaladda fogaan aragga en hadal uu halkaasi uu ka jeediyey wuxuu sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay kubiiritaanka ururka ganacsiga adduunka islamarkaana ay ka wasaarad ahaan ay sameeyeen dadaal aada u badan iyagoona wakhtigan een ka soo gudbay qeybo ka mid ah shuruudaha looga baahan yahay xubnimada ururka ganacsiga adduunka oo qeyb lixaad leh ka qaadan doona horumarinta ganacsiga soomaaliya sidoo kalena u horseedi doona n suqyo ganacsi oo caalami ah wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda lagu daafurayay wargeys bille ah oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cismaan abuukar dubbe iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay majalad n bille ah oo ay hirgelisay somaali magazine sidoo kale xafladaasi daafurka waxaa ka qayb galay aqoon-yahano macalimiin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo marti sharaf kale gudoomiyaha somaali magazine ridwaan yuusuf ayaa tilmaamay in wargeyskan uu soo bandhigi doono horumarka dalka isagoona xusay in wargeyska la hirgeliyey sanadii laba kun sideed iyo tobankii kaasi oo ahaa mid een sanadle ah balse hadda laga dhigay mid een bille ah si bulshada ay wax badan ay uga faa'iidaystaan macluumaadka een lagu qoro wargeyskan agaasinka wargeyska dalka ee wasaaradda warfaafinta ifraax maxamed sheekh ayaa sheegtay in dalkeena uu leeyahay taariikh aada u fog madaxda wargeyskana looga fadhiyo inay qalinkooda ay ugu hiliyaan ka hadlidda taariikhda dalkeena soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo madashaasi iyaguna ka hadlay ayaa hoos ka xariiqay in xoogga la saaro soo gudbinta taariikhda dalka een si dhallinyarada ay wax badan ay uga faa'iidaystaan iyagoona ku baaqay in dhallinyarada jaamacadaha dalka ee kasoo baxa jaamacadaha dalka een laga siiyo een fursado ay aqoontooda bulshada ay ugu soo gudbin karaan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cismaan abuukar dubbe oo dhiirigeliyey dhallinyaradaasi hirgelisay majalladan ayaa kula dardaarmay in looga faa'iidaysto soo gudbidda araade soo bandhigidda macluumaadyada kala duwan ee dalkeena soomaaliya kaaliyaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa la kulantay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ahna afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee luul binti rashiid al khatiir ayaa maanta oo jimcaha la kulantay islamarkaana magaalada antaliya ee dalkaasi turkiga kula kulantay ergeyga gaarka ah ee xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan kulan dhinac socday madasha diblomaasiyadda kaasi oo lagu qabtay magaalada antaliya ee dalkaasi turkiga labada mas-uul ayaa iska xog wareysay xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha soomaaliya sidoo kale kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ahna afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda waxay caddaysay in dowladda qatar ay si joogto ah u garab taagan yihiin soomaaliya taasi oo ahaan doonta mid joogto ah sidoo kalena qeyb ahaan ay ka qeyb qaadan doonaan arrimaha la xiriira amniga horumarka iyo xasiloonida soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo madaxweynaha dalka nigeria muhamadu buhaari ayaa ku baaqay in ciidamada dalkiisa ay isku diyaariyaan dagaal ka dhana kooxda maleeshiyaadka ee boko xaram ee ka dagaalanta gudaha dalkaasi nigeria iyo wadamada kale ee dariska la aha dalkaasi nigeria madaxweynaha nigeria oo booqasho ku tegay magaalada lagu magacaabo mayduguri ee xarunta gobolka borno ee dhacda waqooyi bari ee dalkaasi nigeria halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda boko xaram waana goobaha ay inta badan ay ka sameeyaan dhaqdhaqaaqyada ciidan sidoo kale muhamadu ayaa shalay khudbad een ka horjeediyey cutub ka tirsan ciidanka nigeria kuwaasi oo dhowaan bilaabi doona howlgallo ka dhanah kooxda maleeshiyaadka ee boko xaram gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka borno ee dalkaasi nigeria madaxweynaha nigeria ayaa muujiyey sida uu u doonayo in lasoo afjaro dagaalka ka dhanka ah kooxda boko xaram iyadoona lasoo celinayo nabadda iyo dibudhiska dhammaan goobihii ay dhibaatadu ay ka dhacday dalkaasi nigeria dagaalka ma joogsan doono ayuu yidhi ilaa iyo inta en nabad buuxda laga heliyo gobolka borno ayuu yidhi isagoo la hadlayey ciidamo amniga qaabilsan oo ka tirsan ciidamada dalkasi nigeria ee loo qorsheeyey in howlgallo en lagu lagu ciribtirayo kooxda boko xaram la filayo dhowaan inay ka bilaabaan en dalkasi nigeria gaar ahaan gobolka borno dadka reer iiraan ayaa u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka madaxtinimo ee dalkaasi iiraan dadka reer iiraan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee tartanka madaxtinimo ee dalkaasi iyadoo ay jiraan walaac laga qabo tirada dadka en ka soo qeybgalaya doorashada madaxtinimo oo aada u hooseeya ilaa iyo lixdan milyan oo codbixiyaal ah oo ku sugan iiraan ayaa la filayaa in ay u codeeyaan ciddii ay ku aamini lahaayeen talada afarta musharax ee loolanka ugu jira sidii ay u bedeli lahaayeen madaxweyne xasan ruuxaani madaxweynaha haatan ee dalkaasi iiraan madaxa muxaafidka ee iiraan ibraahim raysi ayaa si weyn loogu arkayey islamarkaana si weyn loogu arkaa inuu yahay ninka ugu cadcad ee tartanka doorashada hogaamiyaha sare cali xuseen khamrii ee dalkaasi iiraan ayaa isna saaka oo jimco ah en codkiisa dhiibtay wuxuuna uu hor istaagay boqolaal musharax oo ay ku jiraan kuwa isbedel do-onka ah iyo kuwa la safan ruuxaani intaba warkii habeennimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo homeeraya warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar anteeno dhanka farsamada iyo isku-dabridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan xasan joker cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay e w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba